ha waxaan waa la arkay warqadda ay soo saartay dowladdu ay ninkan ay kaga saarayso dalka sida ka muuqatana waxaad moodaa warqadda labada qodob oo ay soo xiganayaan inay leeyihiin waa qodobo asalkoodu marka loo fiiriyo xeerka diblomaasiyadda laba qodoboo badanaa ku salaysan qofku markuu dalka amase uu sharcigiisa jebiyo ama wax aan loo baahnayn oo arrimaha gudaha uu la falgalo laba qodob oo arrintaas ku taxalluqay ka dacwoodeen marka waxaad moodaa inay arrintaasi ku sal leedahay xeerarka guud oo qaynuunka guud oo yaalla inuu jebiyey inkastoo aanay dowladdu aanay faahfaahin oo aanay mucayinin haddana qodobada ay soo xigteen baa laga garanayaa inay tahay wax ku saabsan faragelinta arrimaha gudaha ah iyo wax ku saabsan sharciga dalka inuu aanu raacin waa hagaag marka bal waxaad iiga warantaa xeerarka caalamiga ee qawaaniinta u dhigan diblomaasiyadda markii la fiiriyo maxay ka dhigan tahay in diblomaasi waddan laga eriyo
waa arrin runtii culus weeye oo hadbana waxay ku xiran tahay darajada ninkaa diblomaasiga iyo heerka uu ka joogo dalka iyo wax lamida maaragtay safiirka iyo masalan ninkan oo kale hadda meesha lagalaga ceyshay isku mid ma aha ninkan waa qof iska juniora weeye ama maaragtay iska dhexdhexaada oo aan ahayn qunsulka labaad baa la yidhaha qunsulka labaad wax macnaa badan ma leh laakiin hadduu ku joogo waxyaabo mukhaabaraad iyo dana gaarahoo ku saabsan amniga dalka iyo hadduu faraha la galo ama danaha iyo siyaasadda guud oo dalka iyo sida hadda lagu eedaynayo inuu maaragtay faraha kula jiray waxyaabo ka baxsan hataa magaalada oo uu dibadaha iyo u dhoofayey si sharci dara ah oo dibadaha waxaan ka wadaa gobolada iyo uu aadayey haddana waxaad moodaa in dowladdu mar kastaba ay xaq u yeelanayso inay qofka hadday waxaasoo kale ku tugunto darajaduu rabaha ka jooga ama safiirka iyo wixii ka hooseeyaba ay ay iska saari karto dalka ka saari karto haddana tan oo kusii weliba taxalluqda in xiriirka soomaalida oo diblomaasiyadeed iyo kan etoobiya aanu wanaagsanayn marka waxaasoo dhan baa waxaad moodaa inay isku qoofalan yihiin waa hagaag arrintan waxay kusoo beegantay xilli xiisadda u dhexaysa ethoobiya iyo soomaaliya ee ku salaysan heshiiskii somalilan ay la gaartay ethoobiya uu weli jiro haddana dhinaca kaleeto oo uu taagan yahay caqabadeedii oo marba mar ka dambeysa ay sii xumaanaysay xiriirka labada waddan haddana weli waxaa jooga ciidamo ethoobiyaana waddankii waxaana jooga safaaradii ethoobiya iyo diblomaasiyiinta kaleeto kaleeto oo jooga muqdisho madaxtooyada soomaaliya dhexdeeda ku taalo sidee waxaan marka isu keeni kartaa oo ah in la eriyo oo keliya ah hal qunsulka labaad qof ah
waxay uu ka tahay uun waa su-aal fiican wey waxay ka tahay qodob uun keliya ka tahay inta aad taabatay oo dhan sidaad ka warqabto xiriirka soomaaliya iyo etoobiya sidii ay loo saxiixay m memorandumkii ama m o ugii ay la gashay muuse biixi waxaad moodaa soomaaliya iyo etoobiya inay aada usii kala fogaanayeen iyaduna ay ku adkaysanaysaba sidii dalkaba ay leedahay waa joogaynaa ciidanka yagu waa joogayaa atmis iyo wixii lagu bedelo waa ka mid ahaanaynaa nama saari kartaan kuwii xataa markii hore ay ku tiri garoowe halaga saaro qunsuliyadda iyo halaga saaro qunsuliyadda hargeysa waa diideen meeshoodii bay joogaan ciidamadii hadda waxay leedahay sidaad ka warqabtid waxay la shiraysaa ciidamadii ku yaboohayey dalalkii ciidamada ku yaboohayey bay leedahay waa inaan ku jirnaa oo annagu ka mid ahaanaa au som iyo wixii lagu bedelo atmis marka waxaasoo dhan waxaad moodaa inay soo soo saarayso musawir ah soomaaliya oo leh warfaraha naga qaada mid siyaasadeed mid ciidan mid maaragtay faragelin iyo maaragtay xornimadeeda aad faragelinaysaan sida arrintii hargeysa aad ka dhacday iyo etoobiya oo leh maya waxa kan annagaaba xaq baan ba u leenahayba ciidanka iyaguna waa joogayaa diblomasi intiintu waa joogayaan adinkuna dad iska maaragtay daciifaad tihiin oo dalka waasaan doonaan ka yeerayna marka waxaad moodaa labada inay aad iyo aad isu dhaafsan yihiin oo aanay furnaynba channelis ama layman lagu wada hadlo oo la yirahdo waxaan laba daloo xoraynu nahay adiguna ixtiraam shuruucdeeda aniguna aan taada ixtiraama wixii kale oo dhaqaale iyo xiriir iyo bad laysdhaafsada iyo ganacsi iyo derisnimo iyo wixii kale hanoo dambeeyana bal horta i aqoonsanow inaan xor ahay oo anigu aan madax banaanahay adiguna wixii danahaygaana anigu aan kaala hadli karo kuula sheegi karo iyo wixii lamida marka waa arrin runtii aad u dhib badan weeye oo aad mooddo inay sii fogeynayso xiriirka labadii dal